barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
waa duhur khamiis ah bisha februarina ay tahay lix iyo toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya jacfar kukaayaan oo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa waxyaabaha ay dhallinyaradu qabtaan galabtii marka ay isugu yimaadaan goobaha laga shaaheeyo waan saambuusaynaynaa waa casari badanaa goobahan oo kale la isugu yimaadaa walow ay leeyihiin wayarlas oo kale oo sahlaya inaad la xidhiidhid saaxiibadaada maqan ay ugu badan yihiin kuwii tahriibay ee badda maray marka maasha allah aad baan u fiicanna sidoo kalena waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan muhiimadda uu leeyahay inaad ogaatid nooca dhiiggaaga dad baan u shubay oo dhowr jeer baan dhiig shubay muhiimadduna waxay yaan inuu qofku dhiiggiisa ogaado uu nuucu yahay waayo qofku mushkilad iyo wax degdega wax baa la kulmi karaa dhinacii heesaha ayaan iyaguna barnaamijka ka marnayn
codkaas dalmaryare goordhow ayaad ka bogan doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida kadib kulan ka dhacay aqalkacad oo ay yeesheen madaxweynaha maraykanka donald trump iyo ra-iisul wasaaraha dalka israa'el benyamin netanyahu waxaa haatan la filayaa in guddida senadka ama senadku ay yeeshaan kulan dhegaysi ah oo lala yeelanayo danjiraha maraykanka u joogi doona dalka israa'el guddida senadka u qaabilsan arrimaha dibadda ayaa maanta la filayaa inay su'aalo weydiiyaan garyaqaan david freenman oo aad u taageera deegaameynta israa'el islamarkaana u ololeeya in safaaradda maraykanka ee ku taalla talaabiib loo raro qudus ilaa shan danjire oo hore uga soo shaqeeyey dalka israa'el oo ay magacaabeen maamuladii soo maray maraykanka ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa waraaq u diray guddida cadaaladda ama guddida garsoorka iyaga oo sheegay in danjiraha cusub ee loo magacaabay dalka israa'el inuu wato go'aano aad xagjir u ah
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa arbacadii shalayto si niyad sami ah u difaacay la taliyihii dhinaca amniga qaranka ee toddobaadkan iscasilay isagoo sheegay in michael falleen uu dhibane u yahay sifo sharci darro ah oo hay-adaha sirdoonka waddanku ay u dusiyeen wadahadalkii uu la yeeshay safiirka ruushka u fadhiya washington islamarkaana loola dhaqmay si aad iyo aad cadaaladda kaga fog trump oo xilliga uu hadalkaasi jeedinayay ay shir jaraa'id ku wada jireen ra-iisul wasaaraha israa'el benjamin netanyahu ayaanan xusin sababta uu ugu dirqiyey in uu iscasilo falleen oo afar iyo labaatan maalmood oo keliya xafiiska joogay waxaana uu xusay in saraakiisha dusiyey wadahadalkan dhinaca telefoonka ku dhex maray falliin iyo safiirka ruushku ay isku dayayeen in ay ku qariyaan guuldarradii xisbiga dimuquraadigu ay ka soo hooyeen doorashadii dhowaantan dhacday
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan waa kowdii iyo afar iyo soddon daqiiqo wakhtiga geeska afrika halka ay washingtonna tahay shantii iyo afar iyo soddon daqiiqo oo subaxnimo xilliga galabtii marar kala duwan waxaa dhallinyarada ku sugan deegaanada soomaalidu ay isugu yimaadaan makhaayadaha ama huteelada waxayna wadaagaan sheekooyin iyo hadba dhacdooyinka noloshooda ka cusub haddaba wariyaha v o a laascaanood cabdikariin olol ayaa booqday makhaayad laga cabo casariyaha isaga oo la sheekaystay dhallinyaro ku sugan
bal aan eegno galabnimada iyo dhallinyarada iyo goobaha laisugu yimaado bal magacagaadu ku bilaabay ka waran waxayna horyaallaa sharaab saambuus bal ka war magacaygu waa cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed maasha allah waxaan joognaa meesha kufateriga rice waan saambuuseynaynaa waa casari badanaa goobahan oo kale la isugu yimaadaa walow ay leeyihiin wireless oo kale oo sahla iyo inaad een, la xidhiidhid saaxiibada adag maqan ay ugu badan yihiin kuwii tahriibay ee badda maray marka maasha allah aad baan ugu fiicana Een, bal iga waran haddaa oo kale markaa een, markaad markaad galabtii oo kale timaadaan waxyaabaha la kulantaan bal iiga sheekee dad badan oo dhallinyaro badan baa imanaysa bal ka waran badanaa een, marka la soo tukado badanaa ayuu kalaa la soo baxaa een, markaasoo kale waxaa la dhihi karaa waa beesaaninimo dee marka maasha allah waxaan la kulanaa dad waaweyn oo dadkii hore a soo joogi jiray waxaa ka wareysanaysaa xaaladihii lasoo maray environmentkii suu ahaan jiray berigii hore hadda waqtigan lagu jiro badanaa waxaa laga faaloonayaa abaarahan oo kale oo ay dhahayaan "W- tan oo kale lama arag marka badanaa waa egnimo badan baan ka qaadanaa casar saambuus jooga iyo shaahi iyo way- bal dad badan baa soo xusanay dhallinyaro fara badan oo een, barnaamijka dhallinyarada dhegaysanaysa oo dunida joogta oo nasiib aan u helin bal ka war yaa aad baan u faraxsannahay saambuuska waxaa noo dheer bajiyihii een, iyo keeg iyo alaaba casriya marka aad baan u faraxsannahay waa iska baashaalanaa Een, sidoo kale een, goobtan aan fadhina waxaa fadhiya injineer faxdi oo ka mid a injineerada aadka u daayira dhallinyarada bal iga waran faxdi een, de casarkii markii gaadho een, dal- kolay dadku shaha saddex bay u soo doontaan een, qaar xarriga u cabbaan qaarna xaraaradda u cabbaan qaarna xayraanimo oo markaa wax kale amaba hayaan laakiin annagu waan ka duwanahay waxaan cabbaynay sharaab waayo waisdejinanay oo badanaa kombuyuutaradanu een, ku fadhiisannaa ama se isticmaalnaa dhanka waxaa dheeraa saambuuskii oo aad u kulul oo energy aad ka helaysid oo isbeddel xoog leh baad yeelanaysaa oo shaqadii xoog baad usii qabanaysaa markaas waxaan leenahay dee een, dhallinyarta aad baan u salaamaynaa meel kasta ay joogaan ka waran dhallinyaradu furs markay ku madadaalanayaan iyo casarkii shaaha u soo baxaan goobaha kanoo kale iskugu yimaadaan een, wifi-gii maxaa isbedelo ka yimaada baalka saambuuskana dee isaga waabad sheegtee
een kulley goobahan oo kale dee waxaa markiiba dhallinyartu ay eegtaa internet ma leedahay bay ku dhahayaan waa meesha koowaad laga wada hadlaya haddii halkaas laga helaa internetkii markiiba dhallinyartii een, way ka duwan yihiin odayaashii ka sheekeynayay qabyaaladii waxyaabahan een, silsile iyo een, siyaasadda markiiba wuxuu ku jeesanayaa bosigii ugu dambeeyey inuu dib u falanqeeyo oo internetkii oo la kala mashquulaad arkaysaaba gelinka dambe markaa waa ka shidan tahay casarka aad baa loo soo baxaya baa laleeyahy haa weliba xitaa dhallinyarta dumarka aad u soo baxay laga bal iga waran shaaha iyo casaryaa iga war galabta wallaahi aad buu u hagaagsan yahay maasha allah maasha allah hurdo wanaagsan baan soo seexday casar baan soo tukaday waa anigaa waa casariyeynayaa markana lacagtiisi baa iska kaydhintay oo xoogaa waa ka yara xisho bal ka waran isu imaatinka dhallinyarada iyo haddaa oo kale wallaahi aad buu u wanaagsan yahay waxay muujinaysaa nabadgelyada iyo horumarka iyo wanaagga iyo cadaaladda intaasoo loo sii dhowaado oo loo sii hagaago oo waxyaabo yaryar oo dulduula waa iska jiraan oo meelaha hareeraha ka dhacaa laakiin wax weyn oo dee Ha, maaha waxyaabaha ugu badan ee dhallinyaradu ay hadal hayaan maxaa ka mid ah walaahi isboortiga cayaaraha een, jacaylada dee ninba dooki lama soo koobi karo waa magaalo marka een, kolley anigu hadday hadday xag- xaggayga haddii wax layga weydiiyo ila intaasoo dhan dookooda ma wada mateli karee aniga xagga jacaylka iyo isboortiga galabtii oo kale dareenkaasi een, casariyaha marka la soo tooso la yimaado bal ka war
walaahi aad iyo aad buu u u u haddaan casariyaha galabtii aan la cabinoo yaa, m- m- een, sharaabka la cabin oo la kaftamin weliba shaaca ninku ka waran markuu casariyihii uu waaye ka waran galabtii oo kale xaaladdu dee xaaladba ma jirto markaa waa farakabax weeye Aa, aa, cidna cidna aad dhimayso markaa afkii baa juqda gabay weeye suuqa ka baxo magaalo meelahaagaa dambe iska fur
Een, sidoo kale bashiir aadan cabdi wuxuu ka midka yahay dhallinyarada sida weyn eh, kobishiinka iyo bunka dhallinyaradu ay si weyn ugu soo doontaan galabtii magaalada laascanood bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa bashiir aadan cabdi waxaan ka shaqeeyaa makiinadda kobishiinka Ee, waxyaabaha dhallinyarada aadka u jecleen waxaa ka mid ah sida kobishiinka mugiyaatada kafayneerada kafaylaadada isbareysada oo kale maaragtay shaah dakran eh, half and half shaah iyo iyo iyo kafey laisku daray waa inta iyo lifta oo aan la shaqayn jiray oo gacanyaro u ahaa baa i baray bahasha gacanyaraan u ahaa alaabtaan u meeli jiray iyo qaadooyinkii wax nooc sidii baan ku bartay marka hadda waxaan ka shaqaynayay eh, muddo shan eh, muddo shan sano ah marka dee waa kasa kuwaasi waxay ahaayeen dee dhalinyaro kala duwan oo ku sugan eh, makhaayad oo xilligii casriyaha u fura dee ka waran u fadhiyaan idhaahdeen ka waran jacfarow arrinta ismaaciilow waa waxyaabo aada ii soo jiitay baan eh, warbixintan eh, ka dhex helay eh, waxaa ka mid ahaa shaah dakhran oo kale eh, Haye.
in casarkii la cabo inkastoo iyo beesaanina aad baad ugu qoslaysaa.
beesaane si fiican Beesaan waa beesaan taqaanaa.
beesaaninimaday ka mid tahay uu yidhi eh, Waad garanaysaa, ma?
ninkeena. Si- aad iyo aad aad iyo aad marka reer magaalnimadu ula jeeday saas iyo ula dee jeedaa berigii aad hore, haa.
aad iyo aad aad Marka iyo erayo aad.
badan baa jiro haatan waagii hore la isticmaali jiray Mhm.
Erey- ereyada ah, dhalinyarada gaar ahaan iyo dadka waaweynba waxaa ka mid ah hadda tusaale ahaan ganacsigoo kale haatan Mhm.
berigii hore waxaa loolan jiray baayac mushtar aad iyo aad aad iyo aad marka waxaad moodaa ereyo badani aad iyo aad inay wax badan isbedeleen marka Mhm.
jawiga ta kale dhalinyaro iska sheekaysanayso makhaayad iska fadhida oo fadhiso deganoo soo seexday Deganoo- casarkii oo haa, haa haa.
oo shaah yaraa iska markaasaa la iska yersheekaysanaya jawigaas laftigiisa aad loo tebay halkana qabow iyo waad garanaysaa dee waayaha lagu sugan yahay xilliga hadda aan joogno aad iyo aad kaasi waxaa wariyaha v o a laascaanood cabdikariin olol oo qaar ka mid a dhallinyaradaas kula kulmay laascaanood
duhur wanaagsan dhegaystayaal meelob oo aad joogtaan halka aad weli nagala socotaana waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo laanta af soomaaliga ee v o a haadana jabuuti ogaanshaha nooca uu yahay dhiigaagu wuxuu muhiim u yahay inaad hesho gargaar caafimaad xilliga ugu degdegta badan amaba aad caawin karto qof u baahan gargaar sidoo kale marka aad ogaato nooca dhiigaaga waxaad la socon kartaa haddii dhiigaagu uu yahay mid aad wadaagtaan dad badan amaba mid ay yar yihiin dadka aad isku nooca tihiin haddaba wariyaha v o a ee jabuuti sagal saciid faarax ayaa la sheekaysatay dhalinyaro kala duwan iyadoo weydiisay waxa ay kala socdaan nooca dhiigooda iyo in ay cid u shubeen dhiig iyo in kale
in badan oo ka mid a dhallinyarada maanta ayaan ku baraarugsanayn muhiimadda ay leedahay la socodka caafimaadkooda sababo la xiriira duruufaha iyo xaaladaha nololeed ee kala duwan ee soo wajaha dhallinyarada haddaba qaar ka mid a dhallinyarada jabuuti oo aan la kulmay ayaan wax ka weydiiyey haddii ay la socdaan guud ahaan caafimaadkooda gaar ahaana magaca ama nooca uu yahay dhiigooda maadaama dhiigga ku jira bili-aadanku uu noocyo kala duwan leeyahay إن محمد عوالة بقى هذا عليه إن إن أنا قو دي جيجا وأنت جاب شيء إن وأنا إيه وأنا قناة إن لمبر كوي هي إن وحي هي و إيه بلوس ويشان إن وأنا تجاب شو واي تطبعا أش شوي أو دور شير بندي شوي مهمة دنا وحي يعني إنه قفكو بي كيسة وقادو إن نوعي هي waayo qofku mushkilad iyo wax degdega wax baa la kulmi karaa in haddii wax la kulmo oo la yidhaahdo dhiiggaagu isagoo degdeg u baahan wixii dhiiggii dhiig lagu dhiigjooyan lagu sameeyo saacidaad u baahan markaasi wuxuu odhan karaa dhiig uu sheegi karaa waa la saacidi karaa markaa haddii auna lahayn maad aragta auna garanaynin dee lama qofkii lama in- lama daweyn kara waqti bay qaadanaysaa inta la baadhayo iyo qaadanaysaa marka waxaan dhallinyarada ku baraarujinayaa inay dhiigooda hay eegaan ni tijaabshaan magiciisa hay gartaan waayo waa muhiim taasi waxa weeyaan qofku dhiiggiisa wuxuu yahay waa inuu ogaado taasi waa muhiim
qofku inuu dhiig shubo sidoo kalena Ee, qofku dhiig soo dhiig waa waxa aad leedahay waa wax ilaahay ku siiyey in waana sadaqada ugu weyn in inuu walaalihiisa kale maad aragtay dhiigga u baahannaha u shubo in weejaan anugu ilaa in saddex jeer meelaha baan shubay dhiig on dad u baahan u shubay Ee, waana ajar weejaan maxaad xagga ilaahay ka helaysid maaragtay jawaabtiisa in qofka walaalkaayana waxaad ku saacidi karta ugu weyni eed ku gargaari kartid waa dhiiggaaga qofka dhiiggaaga haddaad u hurtid oo wax weyn baad u qabatay marka waxaan leeyahay dhiigga isku shuba walaaluhuina dhiigga isku shubaan taasi aad bay u fiican tahay magaca walaal walaal axmed sac walaal dhala axmed oo dhalinyarada inta badan een, kuma baraarugsan inay dhiigooda iska qaadaan inta badan ilaa wax ku dhacaan mooyaane marka aduu dhiiggaaga ma la socotaa mii walaalow dhalinyarta aan ku baraarugsanay baan ka mid ahay lamar kow insha allah haa insha allah laakiin waan ku tala jiraa inaan dhiigga iska qaado waayo qofku hadday problem ku yimaado waa inuu dhiiggiisa ogaado dee intaa dhow la raadinayo oo dhiig laga yaabaa inaan digbaxdo dee marka waa important waa insha allah waan ku tala jiraa inaan dhiiggayga iska qaado dhalinta kale ayagana maxaa leedahay sidaadoo kale aan ku baraarugsanayn haa sidaa anugu lambar kow qofkii ugu horo baraarugaan kamid noqonaya inaguna dee waa inay daba dariiqay raacdaan haa haa qofkii maqlaya codkayga waa inuu isaguna dee uu dhiigiisa qaado si uu dhiigiisa u ogaado mitirkaaga ma og tahay ama intuu miisaankaaga ama
anuu mitirkayga horta ma yaqaano miisaankayga ayaan dhowr jeer miisaamay miisaankayga markii ugu dambeysay wuxuu ahaa lixdan iyo labo magaca walaal walaalo nimca cilmi baa la idhahdaa nimcay waa barnaamijka dhalinyarada v o eda ee walaal dhalinyaro badan waxaa jira aan ogeyn caafimaadkooga ee dhiiggaaga maa la socotaa haa walaalo dhiiggayga waan la socdaa dhiiggaygu waa o plus waan garanayaa mar dhexdii aan iska qaaday waa kaas si fiican baan u garanay haddii aan xanuusto haddii layga qaado waan u sheegayaa dhalinyarada kale garanayn maxaad oranayd tala ahaan walaalo waxaan ku wacdinayaa inaan ka idhaahdo dhiiggiina iska qaado is eega mitirkaaga maa garanaysaa dharkaaga haa mitir iyo toddobaatan horta dhiiggayga haa, horta dhiig waxaan qabaa maskaxda dhiiggayga inuu dhiig fiican yahay Ee, se- iminka waxaan u malaynayaa se laakiin dee dhiigga uu yahay ma garanayo inuu yahay aid ha b ama c se laakiin waxaan u haystaa kii fiicnaa dhiiggayga boqolkiiba boqol inuu fiican yahay marka inaad baartood soo ogaato kaa fiican ku yahay maad maad maad ku tala jirtaa aa inuu waan baana inaan soo ogaado haa lambarka dhiiggayga inta la jira haddii la idhaahdo
Ee, ma ismitirisa weli haa waan ismitiriyey waan ismitiriyey mitirkayga mitir toddobaatan meelaha weyn magaca walaal aniga magacayga waxaa la dhahaa nuur muuse cawaale dhiiggaaga dhararkaaga naftaa naftaa war ma kala socotaa Een, haa een, horta haddaan ka horreeyo waxaad horreysisaan mane dhiigga soo ma Een, dhiiggayga horta waxaa qurux badan inuu qof dhanoo weyn amaan dhallinyaraad qof oo- waxaa qurux badan inuu dhiiggiisa ogaado intuu yahay wuxuu yahay magaciisa oo ama ee se laakiin anu dhiiggayga waa a plus dherarkayguna waa mid iyo koo toddobaatan goormay kugu dhalatay inaad samayso Ee, waxay ku dhalatay een, waxaa jiray maalin maalmaha kamid waxaa dhacday gabadh walaashay inaan dhiiggeedii la waayey oo qof la dhiigaba oo dhiigaasha ugu qaalisama noqday Ee, waa la waayey dee dhiiggeedii marka ani dhiig isku dhiig maan hayn Ee, marka sidaa daraaddeed dee, anaan dhiiggayga inaan ogaado si dee marka haddaan qofku aa uu wax ku dhacaan u ogaado dee dhiiggiisa dhiiggaaga marka lagu weydiiyo intaa waxba lagaa qaadin dhiiggayga waa sidaa qofkii uu u shubi karaya hadde hawshii way aad bay fududaanaysaa
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka tirsan dhallinyarada ku dhaqan magaalada jabuuti ee jamhuuriyadda jabuuti oo u warramayey wariyahayaga sagal saciid faarax haatana aanu dhinacii warbixinada ka yara nasanno waxaad ku soo dhowaataan heestii amaal iyo codkii dalmaryare
wanaag baan ku hayaa jacayl baan kula wadaa wax saar anigoon lahayn wariyo sheekada dadka waswaas nagu beerayay wanaag baan ku hayaa jacayl baan kula wadaa wax saar anigoon lahayn wariyo sheekada dadka waswaas nagu beerayay lamaan iyo isweeshada qaar baa weytaynayo lamaan iyo isweeshada qaar baa weytaynayo aynay sii kala wadaa waxyeela la doonaye amaal wadnahaygii Ehe, boga iyo waxyaha jirka waan waantaan kugu idaa aduu waayahay dhabaad waan waantaan kugu idaa aduu waayahay dhabaad waddadiiga weecisaa wadiiqaadi la martaa Leylala. amaal wadnahaygiye boga iyo waxyaha jirka waan waantaan kugu idaa aduu waayahay dhabaad waan waantaan kugu idaa aduu waayahay dhabaad waddadiiga weecisaa wadiiqaadi la mataa iyo sheekaba andho ano gudan waajibkana wareeg low kama mudan wareer baa igu bato walaacay markaada tiri wariyo sheekaba ano ano gudan waajibkana wareeg low kama mudan walwaal iyo ceel wardheer ano kaan waraabiya walwaal iyo ceel wardheer ano kaan waraabiya wadaabti daluulisa hoos baadiga weerarta amaal wadnahaygiye ehe boga iyo waxyaha jirka waan waantaan kugu idaa adoo waayahay dhabaad waan waantaan kugu idaa adoo waayahay dhabaad waddadiiga weecisaa wadii qaadila martaa Leylaa. amaal wadnahaygiye boga iyo waxyaha jirka waan waantaan kugu idaaga adoo waayahay dhabaada waan waantaan kugu idaaga amaal wadnahaygiyeey boggiyo waaxyaha jidhkayga ay heestaasuu ku luuqaynayay fannaanka dalmaryare haddaan intaas kaga nimaadno haatanna wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha waxaa inoo haya nuur xasan nuur bukhaari
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waxaa xalay dhacay laba kulan oo ka tirsan wareegga lix iyo tobanka ee koobabka kooxaha horyaalada yurub kooxda arsenal ee dalka ingiriiska ayaa jab weyn kala kulantay xalay naadiga bayer munikh ee dalka jarmalka kadib markii lagu garaacay shan gool iyo gool is-aragga koowaad ee wareegan guuldaradan culus ayaa daciifinaysa rajadii ay arsenal ka lahayd inay gaarto wareegga siddeedda ee tartankan oo ugu dambaysay labada kun iyo tobankii lixdii sano ee lasoo dhaafay arsenal kama aysan tallaabin wareegga lix iyo tobanka ee koobka champions leaga ciyaartii xalay bayan iyada ayaa goolka la hormartay waxaana u dahafuray laacibka garabka ka ciyaaro ee roben balse arsenal ayaa iska soo magtay goolkaasi waxaana u saxiixay weeraryahan alexis sanchez oo ku dharbaaxay shabaqa bayan rigooro loo dhigay oo uu iska qalday shaxda tababaraha kooxda arsenal wenger ayaa isku dhex yaacday kadib markii uu ka dhaawacmay daaficiisa qadka dhexe looqeen kosjilni qaybtii dambe ee ciyaarta wixii markaasi ka dambeeyana muddo toban daqiiqo gudahood ayaa waxaa looga dhaliyey afar gool oo laba ka mid ah uu bayan u saxiixay ciyaaryahanka qadka dhexe tiago alcantara goolasha kalena waxaa kala qaybsaday ciyaaryahanada robert lewandaweski oo madaxa ku dhaliyey iyo thomas muller oo ciyaarta beddel ku soo galay kuna soo khatimay goolka shanaad is-aragga labaad ee labadan koox oo ka dhici doona magaalada london toddobaadka koowaad ee bisha maarso ayay aad u yar tahay rajada ay arsenal ku soo bixi karto sababtoo ah waxay u baahnaan doontaa in ay shan gool ka dhaliso kooxda bayan waana shaqo aanan sahlanayn ciyaarta kale ee xalay dhacdayna waxaa fooda isku daray kooxaha real madrid iyo napoli saddex gool iyo gool waxay guusha ku raacday kooxda real madrid ee dalka sbain oo ku ciyaaraysa garoonkeeda bernabo napoli oo ka dhisan dalka talyaaniga iyada ayaa goolka la hormartay daqiiqadii siddeedaad waxaana saxiixay weeraryahanka lagu magacaabo lorenzo insigne laakiin real waa ay iska soo magtay goolka koob iyo toban daqiiqo kadib waxaana madaxa ugu dhaliyey ciyaaryahan karim benzema goolka ay hoggaanka ku qabatayna real waxaa u saxiixay ciyaaryahan tony cruis halka kan saddexaad ee u xaqiijiyey guusha uu si qurux badan u dhaliyey ciyaaryahan kasamiro lugta labaad ee labadan koox ayaa waxa uu ka dhici doonaa dalka talyaaniga toddobada bisha maarso ee soo aadan habeen horena waxaa dhacay kulamo ka tirsan isla wareegan lix iyo tobanka ee koobka kooxaha horyaalada yurub kooxda barcelona ee dalka sbain ayaa khasaaro xoog leh kala kulantay naadiga baaqi san germain ee dalka faransiiska oo ku garaacday afar gool iyo eber inkasta oo ay labadan koox is arki doonaan bisha soo socota mar labaad haddana barcelona ayaa khatar ugu jirto inay ku harto wareegan markii ugu horreysay muddo toban sano ah ciyaarta kale ee talaadadii waxay dhex martay kooxda benfica ee dalka portugal iyo naadiga brushia dortmund ee dalka jarmalka waxaana hal gool iyo eber ku badisay kooxda benfica dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga inta
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha inoo nala socodsiinaya laantaafka soomaaliga ee v o gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad nagala socotaan haatanna mar kale waxaan jilleeci doonaa dhinacii heesaha
heestaasi macaan ee dal iyo duunyo ayaynu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkii dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaya washington intaynu berrito dib u kulmayno hadduu allaha awoodda lihi yidhaahdo aniga iyo ismaaciil farjarba waxaannu idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo